شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد halkan kelmadeennu waxay ku saabsan tahay sadaqada fidriga ama sakaatulfidriga bishaa rabadaan axkaam iyo cibaadaad mar kastaba cibaadaynu ku jirna min cibaado haddana cibaado kale qofka muslimkii markuu bishii rabadaan soo dhammeeyo ayaa waxa uu uu ku aafurayaa inuu haddana sadaqa naftiisii ka bixiyo sadaqadaasina jidhkiisii iyo soonkiisii buu ka bixinaya waa nicmo ilaahay inoo sharci gareeyey bimacnaa waxaa la rabaa qofkii laqwigii iyo wixii ka dhacay iyo rafadkii iyo dhibtii wixii ka dhacay ayay ka daahir garaynaysaa Ee, dadkii masaakiinta ahaana way farxayaan markay ciid markay rabadaantu dhammaato marka xikmaddeedu qofkii muslimka ahaa ee saamka ahaana way daahir garaynaysaa waa tadhiiro waxay u tahay yacni dahaara qofkii ee, miskiinka ahaana uu ku farxaya xikmaddaa daraaddeed baa loo sharci geliya xukunkeedu waa maxay xukunkeedu waa faral xukunkeedu waa faral rasuulku calayhi salaatu wasalaam baa faral yeelay Ee, ee, ee, ee, sadaqadii fidriga saacan min tamrin aw saacan min shaciirin waa waajib sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay marka qof kasta waxa saaran inuu sadaqadaa fidriga ama sakaatulfidriga naftiisa uu ka bixiyo xukunkeedu waa waajib yay ku waajibaysaa waxay ku waajibaysaa een, qof kastoo haysta quudka habeenkaa iyo maalintaa iyo wixii ka badan habeenkaa iyo maalintaa iyo wixii ka badan habeenkaa iyo maalintaa iyo wixii ka badan qofka haysta waajib bay ku tahay hadduu qofku idhaahdo intaa cawun baan haystaaye wax kalaba ma hayo waajibna kuma aha faralna kuma aha ilaahay wuxuu ihi jala wacalaa laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay nafna muu saarin ilaa wuscaha waxay kari karta mooyaane laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha waxaa wuscigeeday kari kartubaa qofka saaran marka qofku habeenkaa ciidda wax ka dheeraada hadduu haysto waajibay ku tahay waxay saaran tahay qof kastoo mid yar mid weyn qofkii saqiirka ahaa qofkii yaraa dhammaan way saaran tahay dhammaan qof kasta way saaran tahay lab iyo dhidig naftiisana uu ka bixinaya waxa kaluu ka bixinayaa ciddii uu biiliyo ee dee isagu mas-uulka uu ka yahay ee dee gurigiisa joogana uu ka bixinaya qofka gurigiisa jooga yidhaahda anaa iska bixinayana way ka ansaxaysaa qadarka la bixinayo ama miqdaarka la bixinayo qadarka ama miqdaarka la bixiya waa hal saac oo saacii nebiga ah calayhi salaatu wasalaam waa hal saac oo saacii nebiga calayhi salaatu wasalaam saaca waxaa lagu qiyaasay saddex kiilo saddex kiilo ama beriisa ama raashinkii kale la- la cunayey quutulbeled wixii dacaamulbeled ee dadku ay quudanayeen ee dadku ay dee cunayeen ayaa laga bixinaya dacaamulbeled wax allaala wixii quudka markaa noqonayo beriiska baastada daqiiqda waxyaabahaasaa laga bixinaya iyada sonkortu dee dacaan maaha cunto maaha laakiin beriiska iyo daqiiqda caanaha timirta kuwaasay markaa ku ansaxaysaa waanay markaa xukunkooda u ansaxaya waktigeeda waktiga la bixiyaa waa habeenka ciidda la bixinaya markay cadceed u dhacdo waktigaa waa waajib waa waktigii wujuubka waa waktigay waajibka noqonaysay waa waktigii wujuubka ama waktigii ay waajibka noqonaysay waktilwujuub baa la ydhaha waa waktigaasay markaa waajib noqonaysa waxaana ugu fadli badan salaada ciidda in yar ka hor inay bixiso salaada ciidda in yar ka hor qofku inuu bixiyo ayaa ugu fadli badan markaa ciidda inuu ka hormariyo baa fiican haddii ciidda maalin ka hor ama laba cisho ka hor uu bixiyana way ansaxaysaa waanay bannaan tahay qofku inuu sakaatulfidriga lacag bixiyo sida saxda ah ma ansaxayso ma bannaana waayo waxay khilaafaysaa hadyigii iyo camalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu faral yeelay dacaaman saac dacaaman saac cunto ah saxaabadii iyo dadkii ficnaana may samayn markaa naqdi ama nuquud in la bixiyaa ma ansaxayso nuquud in la bixiya ama lacag in sakaatulfidriga lagu bixiyaa ma ansaxayso ama ma bannaano marka intaasi waa axkaamta ay leedahay sadaqatulfidr qaabkaana waa loo bixinaya cidda la siinayo qofka faqiirkaa ama miskiinka ah ayuunbaa dee la siinaya qofkii faqiirka ahaa ama miskiinka ahaa unbaa la siinaya waxaa la siinaya alfaqiir walmiskiin unbaa la siinaya qofka baahan ee aan haysan maaragtay cid maaragtay wax kifaayo ku filan aan haysan ee baahan ayaa la siinaya labada dadkii fuqarada ahaa iyo dadkii masaakiinta ahaa baana la siinaya dadkaasaana lagu sarfinaya ama markaa gacanta laga gelin waana de shay cibaado ah in la ilaaliyo oo sida loo simo qofka ciidda kadib yidhaahda waan bixinaya sida saxdaa uu qallayn karaa waana sida jumhuurku qabaan waa la qallayn karaa hadday dhacdo dee salaaddii laga tukadaba sadaqadii fidriga ama sakaatulfidrigii wuu qallaynay taas waa axkaamtii sadaqadii fitriga ama sakaatulfidriga وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبالله تعالى التوفيق intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala waricaayatih waakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين